Dumnabat batan, ma macquul baa? Jawaabta kitaabka Nabaddu kuma iman doonto dadaalka aadanaha. Waxay ku iman doontaa boqortooyada Ilaahe oo ah dowlad samada ku taal oo uu Ciise Masiix maamulo. Bal eeg siduu kitaabka wax inooga baro raajadan wanaagga badan. Kow Ilaahay dagaalada wuu ka joojin doonaa tan iyo dunida meesha ugu dambeysa. oo sidaas u oofin doona ballantiisa inuu xagga dhulka nabad uga dhigo dadka isaga ka farxiya. Sabuuradii lix iyo afartan sagaal iyo Luukos laba afar iyo toban. Laba Boqortooyada Ilaahay samaday ka maamuli doontaa dunidoo dhan. Sidaas darteed, way baabi'in doontaa waddanimada oo ah asalka dagaalada badankood. Saddex Ciise oo ah boqorka boqortooyada Ilaahay waxaa loogu magacaabay Amiirka Nabadda oo wuxuu isku taxalluujin doonaa inay nabaddu badnaan doonto dhammaadna lahaan doonin. Ishacya sagaal lix iyo toddoba. Afar Kuwa go'aansaday inay dagaalka sii wadaan looma bannayn doono inay dhex noolaadaan maamulka boqortooyada Ilaah. Waayo Ilaahay kii dulmi jecelba naftiisu way necab tahay. Sabuuradii koob iyo toban shan. Shan Ilaahay dadkiisa wuxuu baraa sida nabad loogu noolaado. Kitaabka markuu ka hadlayo natiijada ka imaan doonto waxbarashadan wuxuu yidhi iyana waxay seefahooda ka tuman doonaan marashiyo warmahoodana maajooyin oo qaruunina qaaruun kale seef uma qaadan doonto oo innaba mar dambe dagaal ma i baran doonaan ishacya laba saddex iyo afar iminka dunidoo dhan markhaatiyaasha yehoba waxay ilaahay ka baranayaan sida nabadda loogu noolaado inkastaan ka mid nahay qowmiyaado kala duwan aana ku noolnahay laba boqol iyo afartan dalal inka badan ma ogolin inaan qof hub u qaadano